soomaaliya waxayna bixinin lacagtii qaaramaadka ahaa oo laga rabay sanad walba inayna bixinin siddeetan iyo sagaalkiina ugu dambaysay marka sagaashankii ilaa iyo laba kun iyo toddobiyo tobankii lacagahaas nama bixin jirin saas ay tahay ergada joogtada ah ee qaramada midoobey ee new york waxaa u furnaa codsi ay codsadaan maadaama waddankii uu dhibaato dhaqaale iyo dhibaato kalante ku jiray saasay tahay sanad walba waxaa loo samayn jiray exemptions aniga ma aqaano sanado qaarkood inay gafeen in kale taas taariikhdaa xusi doonto waxaan rabaa ummadda soomaaliyed inaan la wadaago ilaa anigu waxaan tegay magaalada new york aan imid aan ergada kusoo biiray labada kun iyo juun labada kun iyo toddobiyo tobankii markii aan informationka helayna waxaan bilownay dadaal laba kun iyo sideed iyo tobankii ilaa iyo sanadkii laba kun iyo kow iyo labaatankii waa bixinaynay lacagihii layska rabay sanad walba lacagta waa isbabadashaa laakiin qiyaastii waxay u dhexaysaa soddon iyo shan ilaa soddon iyo toddoba kun sanadkii dowladda soomaaliya way bixinaysay waxaana hadda labadii sano ugu dambaysa aan kula jirin wadahadal guddiga u qaabilsan qaraamaadkaas ay dowladaha bixiyaan sidii aan u heli lahayn ama inaan muddo aan qabsanno sidii lacagahana lagu leeyahay dib aan u bixinno ama inaan wada bixinno waan iska garan kartaa dowladnimada sideedaba waxay ku dhisan tahay dowladda inay leedahay budget miisaaniyad miisaaniyaddan haddayna lacagahaas ku jirin haddana aada la socotid dagaalkii aan ka galnay dhinacii dad reliefka ma noo saamaxaynin lacag in layska soo bixiyo oo la bixiyo laakiin hadda waxaan rajaynaynaa si sanadkan dadaalkii inuu miro dhali doono oo bajetka in lagu dari doono labada kun iyo laba iyo labaatanka